habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee voice of america oo idin kaga imanaysa washington waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban
waa fiidnimo axad ah oo saddex iyo labaatan ay tahay bisha maarj sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda iyadana wada jir halkan waxaa uga soo jeedin doona haaruun macruuf iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
dad inaan la qabtin sanadkan la sheegay dad laguma oge laakiin sise maamulka somalilan waa dalballaarsi iyo kusoo duulideedaana aysan shaqo jugraafiyan dhulkan sidii uu kala ahaa iyo sidii uu markii hore isku darsamay ahaaba waa dhul somalilan ka tirsan laakiin way jirta arrintaas in maarata puntland ay dhinac ka sheegato
codadkii wasiiro ka tirsan somalilan iyo puntland oo isweydaarsaday hadallo kulkulul iyadoo dhinacba dhinac kale ku eedaynayo inuu ciidamo abaabulayo waraysiyo ayaannu idinka haynaa
markaan sabi ahaa iyo haddoon suuro odan yeeshay saamaa ilaah iiga dhigay saaxibii colehe saaxiibkii aan yeeshaaba waasayma lagu reebi waa qoraaga axmed faarax cali idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mida barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka goordhow ayaadse maqli doontaan qodobada kalean dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida
xaaladda degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ayaa u muuqata caawa inay tahay mid deggan kadib markii ay saaka ku waabiriysatay madaafiic iyo duqayn dhex martay maleeshiyada al-shabaab iyo ciidamada dowladda ay wehelinayaan kuwa amisom ee shalay la wareegay degmadaasi waxaa sare u kacay tan iyo saaka dadkii ka barakacayay magaalada oo maamulka gobolka ay ku sheegeen inay aad u korortay laba jibaar marka la eego dadkii shalay ka barakacay magaalada sida uu u sheegay v o e da guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose cabdifataax xaaji cabdille in badan inka badan afar qof ayaa waxa ay ku dhimatay markii madaafiic ay ugu tagto guryahooda duqayntii saaka dhacday goobjoogayaal ayaa dhinaca kale v o eda u sheegay in afar ka mida dadka dhintay ay ahaayeen dad rayid ah oo guryahooda ay madaafiicdu ku haleeshay kana soo kala jeeday laba qoys oo deganaa degmada qoryooley qoryooley oo ay shalay galankii hore la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom islamarkaana gacanta wixii intaasi ka horreysay ugu jirto ururka al-shabaab ayaa waxaa laga dareemayaa maanta xiisadaasi duqaynta kadib cabsi dadku ay muujinayaan waxaana jira warar kale oo sheegaya in iyadana dagaal ay ka dhaceen deegaanka janaale oo isla gobolka shabeellada hoose oo aan sidaasi uga fogeyn qoryooley qoryooley waxa ay kulmisaa dhowr wado oo kala aado gobolada koonfurta soomaaliya kuwaasoo iyagu qaarkood ay ka mid tahay wadada marinka u ah degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose koox dabley ah ayaa xadda maanta galay kaniisad ku taala magaalada mombaaso oo lagu cibaadaysanayey islamarkaana xabad ku furay dadkii halkaasi ku jiray laba qof ayaa la sheegay inay dhinteen tiro kalena ay dhaawacmeen dad goobjoogayaal ayaa la sheegay in kitaabada baibalka oo dhiigu ku yaallo iyo kuraas ay daadsanaayeen dhulka kiniisadda kadib weerarka ka dhacay magaaladaasi ma jirto cid durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka hase yeeshee ururka al-shabaab ee soomaaliya iyo kooxo reer kenya oo gacansaar la leh ayaa dowladda kenya ay ku eedeysaa inay ka dambeeyaan weeraradan oo kale saraakiisha reer maleeshiya ayaa waxa ay sheegeen in dalka faransiiska ay ka heleen sawiro dhinaca satellaytka ah oo muujinaya walxaha dul sabeenaya badda goob ku dhow dhinaca koonfureed ee badweynta hindiya duyuurad shacib leeyahay ayaa sabtidii shalay ahayd hawada waxa ay ka aragtay waxyaaba iyagu dul heehaabaya ama sabeenaya badda una eg loox wax ka samaysan hadal uu maanta jeediyey wasiirka gaadiidka ee maleeshiyana waxa uu sheegay in goobta sawiradaasi lagu arkay ay u dhowdahay meeshii ay satellaytka australia iyo shiinuhu ay toddobaadkii hore ku arkeen walxo waaweyn oo biyaha sidaasoo kale dul heehaabaya suxufiyiinta dalka ciraaq ayaa ku baaqaya in qudha laga jaro mid ka mid a ilaalada madaxtooyada dalka ciraaq oo lagu eedeeyey inuu dilay madaxii raadiyaha xoreynta ciraaq ee magaalada baqdaad raadiyahaasi oo qayb ka ah idaacadaha caalamiga ee maalgeliso dowladda maraykanka dad murugaysan ayaa socod ku mariyay waddooyinka baqdaad xadda maanta iyagoo siday naxashka uu ku jiray meydka maxamed badaawi aw al-shamaari waxaa shalay subaxdii lagu toogtay bar kontarool oo ku taalla qasriga madaxtooyada kadib markii isaga iyo ninka ilaalada ah ay ku murmeen mid ka hor maraya kuna hormaraya inay ka gudbaan kontaroolka madaxa suxuufiyiinta ciraaq muwaad calaami ayaa ku baaqay in ciqaab dil ah lagu fuliyo xubintaasi ka tirsan ilaalada madaxtooyada oo haatan ku jira gacanta ciidamada dowladda halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan caalamka oo dhan bogga internetka ee v o a somaly com dowlad goboleedka puntland ayaa waxa ay cabasho ka muujisay ciidan uu maamulka uu ku sheegay inuu yahay mid ka yimid dhinaca somalilan oo haatan jooga meel ku dhow magaalada baran ee gobolka sanaag maamulka ayaa waxa ay sheegeen in arrinkaasi ay u arkaan daandaansi lagu sameynayo dhulkooda laguna soo gelayo waxaa xusid mudan in muddo aan fogeyn uu madaxweynaha soomaaliya waa madaxweynaha somalilan halkaasi axmed maxamed silaanya uu booqasho ku tegay magaalada laasqoray oo maamulka puntland uu sheego isagu inuu ka tirsan yahay amaba uu leeyahay maxamed cabdisandheere ayaa khadka telefoonka ee magaalada garowe waxa uu kula xiriiray wasiirka warfaafinta ee puntland cabdi weli xirsi cabdulle wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey cabashada dhankooda
waa mahadsantihiin horta sidaad la socoteen lix iyo tobankii bishaan waxaa si kadis ah ku yimid degmada laasqoray oo ka tirsan dowladda puntland madaxweynaha somalilan silanyo runtii sidaan hore baynu kugu sheegnay wax lala yaabo ayaan u arkaynay sababtuna waxay ahayd oo keentay inaanu arrintaas la yaabno waxay ahayd in somalilan oo haysatay muddada dhul puntland ka tirsan oo aanu annagu sulux iyo deganaansho iyo nabad jacayl daraaddeed aanaan muddo u looga aamusnaadoos lahaa bal wadahadal iyo bal in lagu dhamayn karo sulux inay marlabaad haddana degmooyin kale ay ku soo xadgudubto waxaan u arkaynay wax maaragtay runtii aan aan aan mudnayn oo lala yaabi karay waxaase haddana dhacday marlabaad in ciidamo fara badan ay ku soo daadguraynayeen toddobaadkan oo dhan bileedka degmada baran tuulada la yidhaahdo carmala oo aada ugu dhow degmada baran oo maamulka puntland ah inay ciidamo fara badan ilaa hadda kusoo daadguraynayaan sidoo kale wasiirka gaashaandhigga inuu shalay hargeysa siid ka jeediyey oo uu yiri ku hanjabay inuu weerar qaadayo iyo dagaalo sidaa daraaddeed waxaa noo muuqanaysaa maamulka hargeysa inuusan nabad iyo derisnimo iyo wax anagu aanu dareemayna uusan dareenayn ee uu yahay u socdo maamul dalballaarsi iyo dhul qabsasho horle u socda waxaan ku khasbannahay inaan difaacno xuduudda iyo dalka puntland wixii horey u maqnaa iyo wax hadda lagu soo duulaya marka waxaan ka cabanayna waxa weeye safarkaas awalba sharci darrada ahaa oo sida khaladka ay ku yimaadeen iyo imaatinka ciidamada somalilan lagu soo daadguraynayo waan garta gudaha puntland iyo hadallada ay weli wasiirada kusoo hanjabayaan inay maxaa la yidhahdaa deegaanka puntland ay soo weerarayaan waan gartay marka ma jirtaa in puntland ay meesha ciidankiisa iyaduna puntland ciidankeedii awalba waa joogay halkaas in badan xoogeed nabaddiid ah oo annaga dhibaato nagu hayaan muddadaan halkaa magaranaysaa ciidamadu ku hkula jireen marka ciidan jooga ma aana ciidan kale lama geyn laakiin waxaanba ku hadda ku kasbannahayba inay sidii loo soo celin lahaa xuduudihii puntland ay ay lahayd marka ciidamadii hore joogay oo hore u joogay iyo kuwa lagu daraba waxay ku iman karaan in maadaama ay uga soo socdaan laasqoray baran iyo iyo garow iyo boosaaso waa isku mid ninka laasqoray iyo baran usoo haweystay inuu yimaado ama hadda usoo hanjabaya wuxuu u socdaa waa garow iyo boosaaso marka waxaan ku qasbannahay inaan xuduudaha iyo dowladda puntland dhulkeeda difaacno waa ku qasbannahay waaye marka wax wadahadala ma kala yeelateen maamulka somalilan arrintan dhacday runtii maamulka somalilan sidaan horey kugu sheegay degmooyin dowladda puntland ah ayaa muddaba waxaa ka taagnaa khilaaf oo ay si khalada ku haysteen taas oo aan muddo badan qolada international community-ga iyo maamulka laftiisaba aanu ku lahayn maxaa la yidhaahdaa sidii ama looga tashan lahaa dadkan eh, maamulka ummaduna ma rabto oo si eh, aad moodo eh, si qasab ah bay meelahaas ku yimaadeen iyo annagoo kuma mashquulsanayn colaad kale oo nagu wajahaan oo xoogo kale oo nabadiida oo maaragtay nagaga soo duulay gobollo kale ay joogaan deegaanka puntland annagoo sidaa ku mashquulsan baanu muddo nabad ka jeclayn ee lahayn ha laga wada hadlo ergooyin badan oo dibadaha aanu isdhaafsanay welina aanu nabaddu jeclayn waayo somalilan waxay tidhaahdaa annagu waxaanu jecelnahay soomaaliya inaan ka go-no aayahayaga ka tashano isla markaasna waxay diidaa dadka aayahooda inay ka tashadaan oo dalka ay yihiin iyo dadka ay isku dadka yihiin ay ay ka mid ahaadaan bay inta kusoo duuleen bay qabsadaan waan gartay waxaa laga yaabaa somalilan inay eh, ay eegeyso siday khariidadu ahayd berigii eh, ay xornimadii ka qaadanaysay dalka britain oo ayna eegeynin waxyaabaha laga yaaba puntland ay eegeyso laakiin haddaan dhinaca kale ku weydiiyo ma laga yaabaa in dadka deegaanku ay raalli ka yihiin in ay somalilan meesha timaado waayo meel ayna ka jirin eh, doonisi si fudud lagama yaabo mas-uul sare inuu iskaga yimaado maxaad kaga jawaabi lahayd arrinta ee runtii markay uu sheego sandheere xaqiiqadu waxa weeye horta ma noqon karto hadal la cuskado gumaysi isagoo dhan ba khalad ahaa oo xaaraan ahaa oo gumaysinimo ku haystay baan reference ka dhiganayaa waabaa layna wada gumaysan jiray ee ma noqon karto ee wax la la tix raaco hadda mu- mu- armala waxaa ka dhacay saakada mudaharaad oo intii aan ee, maxaa la dhaha marka sidaa daraadeed dad inaan la qasbin sanadkan la joogo qof walba waa ogyahay laakiin kiise maamulka ee, somaliland waa dalbalaarsi iyo kusoo duulid deegaana aysan shaqo qabanin.
wasiirka warfaafinta ee puntland cabdiweli xirsi cabdulle wuxuu khadka telefoonka ee garowe ugu warramayey maxamed cabdi xasan sandheere dhinaca kalena xukuumadda somalilan ayaa sheegtay in ciidanka tegay duleedka magaalada baran uu yahay ciidan tababar soo dhammaystay dhammaystay oo ku noqday deegaan uu hore u joogay somalilan ayaa sheegtay in deegaanka uu madaxweyne silaanya booqday iyo ka hadda ciidanku tegay ay labaduba ka tirsan yihiin somalilan iyadoo puntlandna ay dood taas ka duwan ay sheegtay maxamed cabdi xasan sadheere ayaa khadka telefoonka ee magaalada hargeysa kula xiriiray cali jaamac buureed oo ah wasiirka kalluumaysiga ee somalilan waxaana uu wasiirka marka hore uu ka hadlayaa waxa uu kaga jawaabayo cabashada puntland
bismillaah waxaan kaga jawaabi lahaa madaxweyne fiilahin waa booqday dhulkaas oo hadda waa dhul somalilan ka tirsan ciidan baranka la geeyena ciidanka awalba horey buu joogay ciidamada horey tababar ugu jiray oo dugsiga tababarka laga saaray oo awalba baranta ligooda ahaabaa haddana dib ugu noqday wax mashaakil halkaa ka jiraan ma jiraan waan gartay laakiin wasiir muddo aada u fog eh, maamulka somalilan halkaas ma uusan joogin hadday noqoto dhinaca ciidanka iyo hadday noqoto dhinaca maamulka intaba marka arrintani mid cusub miyayn ahayn may ma cusba ma cusba waa un wax haddeer iyagu soo cusboonaysiiyeen wax cusub ma jiraan ciidanka hadda la sheegayana horeyba waa ciidan saldhigga ugu lahaa weligiina kula haan jiray haddana isaga unba qayb ka mid oo tababar kusoo noqnay tababarkii dib loogu celiyey mana aha wax cusub oo haddeer maaragtay ama baabul dhibaato laga wado ama annagu mar walba nabad iyo wanaag iyo derisnimo wanaag iyo walaalnimo iyo inaan maaragtay laisku xadgudbin baan baan mar walba annagu diyaar nahay soo dhaweyneynaa maana jecelin maanta wadankeena waa kasoo daala dagaal iyo rabshe iyo wax rabshaa iyo dagaal midnaba dhulkaas ay ka abaawrmaa ma dooneyno weliba dhulkaas oo dhul aada u liitaa oo maanta maaragtay xagga horumarka aada ugu liita Ee, in wax loo qabto un baa baa- baa buu mudan yahay in haddeer la yidhaahdo abaabul iyo dagaal iyo buug baa ka jira lama rabo waan gartay wasiir aan waraystay oo ka tirsan eh, puntland waxa uu sheegay in deegaankaas uu yahay deegaan puntlanda imaanshihiisa iyo ciidan keenistiisuna ay la mid tahay iyadoo ciidan la geeyey garowe iyo boosaaso marka miyaadan islahayn tallaabada somalilan xiisad bay abuuri karaysa warniye horta eh, walaalow eh, maxamedow meeshaas dee sida aada la socoto jugraafiyan dhulkan eh, sidii uu kala ahaa iyo sidii uu markii hore isku darsamay ahaaba waa dhul somalilan ka tirsan laakiin way jirta arrintaas in maaragtay puntland ay dhinac ka sheegato oo maaragtay margarowe lagu sameeyo maamulka puntland oo anigoo beriga aan ka mid ahaa ee ka jiri jirtay in maaragta la yidhaahdo dhinacaas puntland weeye laakiin sida dabiiciga ah oo haddeerna socota adduunkuna u aqoonsan yahay iyaguna ay og yihiin waddankaas somaliland iyo soomaaliya u kala yahay wax mashaakil annagu abuuraynaana ma jirto iyagu hadday xaggooda mashaakil ka wadin mana jecelin in waxaa mar walba jecel lahay in walaalnimo iyo dersi wanaag iyo helmo lagu wada noolaado oo maaragtay dadka nolosha caadiga lagu soo noqdo oo aan marna dagaal iyo buuq uusan meesha ka dhicin ciidama aan abaabulay oo xadkooda ka gudbinina ma jiro kuwa hadda la sheegayana waa kuwii horey u deganaa meesha mana aha wax hadeer cusub oo la oran karo somaliland ba hadda meel tagtay ayan horey u joogin ama ama ayan hore uga tarin jirin waa iska hadal laakiin hadalkaas labada dhinaca weligiiba waa soo jiray dee dadka deegaanka iyo bayna ku xiran tahay oo waa la ogyahay juqraafiyan iyo ma taariikhiyan iyo markii soomaaliya laisku darayna meeshay kasoo jeeday meeshaas waa la ogyahay waan gartay wasiirku waxa uu sheegay in somalilan iyo puntland ay markii hore isku soo dhowaansho iyo wadahadal ay ka doonayeen dhinaca sool haatanna somalilan ay tallaabo cusub qaaday oo dhinacaas sanaag ay u tallaabsatay marka markaad eegtid deganaanshaha iyo horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo bulshada ee somalilan iyo puntland miyaad is leedahay xiise tan oo kale ahi labadoodaba dib ba u dhigi karaysa marna xiisada ma fiicna qolana xiisada ma fiicna qolana dhibaata ma fiicna annagu mar walba wixii wanaaga iyo degsimo wanaag iyadoo cid walba meeshay degan tahay iyo dhulkeeda la yaqaano haddana wanaagni wanaaga iyo wada noolaanshaha iyo xuduudaha iyo derisnimada aad iyo aad baanu usoo dhaweyneynaa mana rabno in wax xiisada ka bilaabmaan dadku waa wada isdhex maraa waa wada nool yahay waa la kala ganacsadaa wax mashaakil oo hadeer abuurana ma jirto malaha dee iyagaa odayaasha doonaya inay hadda wax bilbilaabaan iyagaa raba inay wax bilbilaabaan baa laga yaabaa wax hadeer anagu xaqiyaga ka bilaabana ma jirto oo ama aan ku talagalsannahay oo dhibaato dadka deriska ah iyo maaragtay xuduudka naga dhexeeya inaan hadda ka abaabulno ma ma ma rajeynayno mana jeclin ugu dambayntii wasiir haddiiba ay dhacdo in maalmaha soo socda ay diidma ka soo muuqato deegaanadaas hadda laga hadlayo oo dibadbaxyo wax la mid ay yimaadaan amaba khasaaro ilaahay ma keena dhinacu doonaba ah u yimaado mas-uuliyadda maamulkaagu ma qaadaya maya maya mas-uuliyad dhibaato ah oo annagu haddaanu abaabulayno aad hadda tiraahdo mas-uuliyad dhibaato ma qaadaysaan dee maba ogin dib aanu hadda wadnaba baaninba ogeynba oo aan ku talagarsannahay oo somaliland doonayso inay cid dhibaato u geysato maba jirto marka markaan doonayno in dhibaato la sameeyo ama dhibaato aan nagu aragto waad oran kartaa mas-uuliyadda ma qaadaysaan laakiin hadda annagu dhibaato aanu wadnaana ma jirto dagaal aan abaabuleynaana ma jirto haddii walaalahayo iyagu leeyihiin dhibaata maaragtay aanu abaabuleynaa iyagana waxaan leenahay iska daayo wax dhibaato ah oo inoo fiican adduuniya aakhirada ma jirto yaan dadka adduuniya aakhira laisku seejin wixii wanaaga iyo wixii dadkaas ummadda loo qaban karana ha loo qabto walaalnimo iyo derisnimo iyo maaragtay wax wadaagna halagu ha lagu deriso oo yaan hadeer abaabulin waxaan maaragtay hawaaqibkeeda iyo maaragtay iyo iyo hilibteeda aan la mahadin ninna uma fiicna annaguna kuma tala jiro ilaahina nagu xambaaro
kaasi waxa uu ahaa cali jaamac buureed oo ah wasiirka kalluumaysiga ee somalilan khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay waryahayaga maxamed cabdi xasan sandheere
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo soo diyaariyey inoona haya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenniiy wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan soomaaliya waxaa ka socda dagaal ballaaran oo ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay kula jiraan ururka al-shabaab oo qaar badan oo culammada soomaaliyeeda ay aaminsan yihiin inuu yahay urur xambaarsan fikrado dhinaca diinta ku qaldan oo ay ku gaalaysiinayaan dadka muslimiinta ah dhiiggoodana ku bannaysteen howlgalkaasi militari waxaa dhinac socda dadaal dowladda soomaaliya ay ugu jirto in culummada soomaaliyeed ay door ka qaataan ciribtirka xagjirnimada soomaaliya dhowaan ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya kulan uu magaalada muqdisho kula yeeshay xubno ka socday culummada soomaaliyeed wuxuu u sheegay in dowladdu ay qorshaynayso inay hirgeliso xafiis isku xidha culummada iyo dowladda si ay door uga qaataan wacyigelinta bulshada dhinacooda xubnihii culimmada soomaaliyeed ee ka qayb galay kulankaasi ayaa soo dhoweeyey tallaabada ay dowladda soomaaliya ku howlgelinayso xafiiskan waxaase su-aasha la isweydiinayaa ay tahay doorka culammada soomaaliyeed uga bannaan dagaalkan muxuu yahay waa qodobka aan ku eegayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ah sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka inta uu barnaamijka socdan shiiqa waxaa su-aala ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna sheekh cabdiraxmaan bal marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa dhawaxay cola Een, waa gartay marka mawduuceenan haddaan guda galno waxaad ka mid tahay culammada soomaaliyeed ee wax badan kala socda arrimahan gobolka minnesota oo dalkan maraykanka ay arrimahan saameeyeenna wax badan een, een, een, ka shaqaynaya oo imaamka ah bal waxaad nooga warantaa marka ugu horreysa fikirkan xagjirnimada ah een, haddaan u noqono xagga dambe diinta islaamka halka uu ka soo galay si kooban bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin fikirkan xagjirnimada ah de waa eh, waa soo jiri jiray weligii oo hadda kiristaanka eh, waxay eh, ku xadgudbeen nabi ciise calayhi salaam oo yidhaahdeen waa wiilka ilaahay ama waa ilaah waa waa xagjirnimo oo qallooc diinta xaggeeda ka timid Eh, sidoo kale waktigii nebiga caleyhi salaatu wassalaam iyadoo diinta islaamka ay caddahay oo nabiga iyadoo cad uu ka tegay caleyhi salaatu wassalaam iyo saxaabadiina joogaan ayaa eh, xagjirnimada bilaabatay oo uu ku yidhi eh, ninkii ku yidhi eh, nabiga caleyhi salaatu wassalaam icdil cadaalad samee uu ku yidhi nabiga caleyhi salaatu wassalaam marka eh, xagjirnimada mar walba waa khatar eh, saaran eh, wadada toosan had iyo jeer ama waa laga gaabiyaa ama waa la dhaafaa waa laga gudbaa marka eh, haddii nabiga lagu yidhi cadaalad samee yani cadaalad ma samaynaysid nabiga wuxuu yidhi caleyhi salaatu wasalaam way xaq faman yacdil in lam acdil aniga haddaan cadaalad samaynin yaa cadaalad samaynayo marka had iyo jeer marka eh, wadada wasadka ah wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas wayakuna rasuulu calaykum shahiida wadada wasadka ah ee cadliga ah ee xaqa ah had iyo jeer waxaa khatar u ah in eh, la xadgudbo oo la dhaafo oo qofka eh, quluwi sameeyo eh, ama uu gaabiyo oo diintii ku dhaqankeedii i- uu ka gaabiyo ku camal farid labadaa khatar ee u dhexaysa eh, wadada cadliga marka mar walba wuu soo jiray eh, saxaabadii joogtaa waxaa la yidhi diintii adinka ku ciyaaray adinka diinta duminayo waa raggii eh, ilaahay uu ammaanay subxaana watacaala oo saadiqiinta ahaa iyadoon islaam jirin islaam soo bilaabay ilaahay subxaana watacaala uu kusoo qaaday diintan ku ammaanay rabbi subxaana watacaala uga raali noqday janno ugu bishaareeyey Eh, ayaa eh, la yidhi icdil eh, icdil ya rasuul allah ninka dulkhuwaysra la yidhaahdo oo khaarijiga ah wuxuu ku yidhi icdil nabigu ayuu caaridayo icdil ya rasuul allah cadaalad samee marka eh, quluwiga had iyo jeer marka eh, waa jira had iyo jeer diinta waana khatar aad iyo aad u halis ah yani iyaakum walguluwa fi ddiin uu yiri nabiga alay sala ka jira xadgudubka diinta eh, fa inahu ahlaka man kana qablakum dadkii idinka horreeyey ayuu halaagay marka waa halaag jira had iyo jeer oo khatar ah eh, in la ilaaliyana u baahan oo labada khatar laga ilaaliyo diinta wa- waa waa gartay een, waana soo noqon doonaa su-aalaha kale waxaan rabaa marka ugu horreysa dhegeysta ku jira qadka inaan soo geliyo dhegeysta magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu olaad waa mahadsan tahay saaxiib waa ku mahadsantahay barnaamijkan aadka u qiimaha badan ee aad mar walba kasoo daysaan idaacadda v o a da shiikha iyo adigaba aad baan idin salaamayaa aniga magacayga waa ah, shariif cali cabdalla oo jooga wadanka kuwait shariif kusoo dhawow Waxaan- kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a sheekh eh, cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis gobolka minnesota ayaa marti ku ah barnaamijka Eh, waa mahadsan tahay saaxiib waa dhowahay Een, fikirkaaga marka ugu horreysa arrintan ama mawduucan aan ka hadlayna ee ah een, sida dhallinyarada soomaaliyeed looga wacyigelin karo xagjirnimada Eh, mahadsanid saaxib Eh, waxaa looga wacyigelin karaa laba waxyaabood ayaa la sameyn karaa waxaa looga wacyigelin karaa in laga een, dhalinyarada la sameeyo awareness badan ama wacyigelin badan la sameeyo een, looga loona sheego wadada qaldan ee ay ku socdaaniin inaanay ahayn wax een, wado sax ah ay tahay wado qaldan diinteennuna ay kasoo horjeedo oo diinteennu ka digtay wadooyinkaas oo kale een, qofkii mara inuu ku ku dhacayo een, halaag doorka waxaa qaadan kara een, o- odayaasha odayaal dhaqameedka waxaa qaadan kara een, shuyuukhda oo hadda la odhan karo dalkeena een, waxaa ay gacanta ugu jirtaa amaba inta badanba een, dadkeena ay yihiin dad een, eh, maxaan ku rahdaa diinta aada ugu dhegan oo diinta een, jecel iyo wanaag wanaaga een, eh, sunnada rasuulka iyo qur-aankaba oo dadka soomaalida waa dad yani wad- dalka keliya oo boqolkiiba boqol uu yahay dad muslim ah marka een, waxaan or- waxaan usoo jeedin lahaa wadaadada maadaama ay yihiin dadka gacanta ku haya da- iminka maamulka dalka in ay een, wacyigelin badan la sameeyo lagana dhe- een, wacyigeliyo dhalinyarada een, waxyaabahan een, xagjirnimada ay ku kacayaanin waxaan odhan karaa een, colaadow een, waxaa keena laba waxyaabood baa keena een, eh, in dhalinyaradeenu ay had iyo jeer eh, ku kacaan waxyaabahan diinta kasoo horjeedo ama waxyaabaha xagjirnimada midda midda koowaad waa jahal oo ah inaan dalkeena een, jahalku la degay talabaadna waa baahi jirta oo qofkii maaragtay baahidiisa laga faa'iidaysan karo oo inta la siiyo maaragtay waxyaabo lacag iyo maaragtay lagu waxyaaba maaragtay fikirkiisa bedelaya marka waxyaabahaas lagaga faa'idaystaa dadkiina waxaa lagu sameeyaa maskax bedel baa lagu sameeyaa markaasi intaas ay maxaan ku rahdaa waxaa odhan lahaa laba haddii la heli lahaa maxaan ku rahdaa dad gacanta ku qabto ama shaqa ay heli lahaayeen wacyigelin badan ay heli lahaayeen waxyaabahaas way dhaafi lahayen wayna iska dayn lahayen aad baad u mahadsan tahay shariif cabdalla oo naga soo wacay dalka kuweed sheekh cabdiraxmaan oo ku maqlaya waxaan ka hadlaynaa hadda insha allahu tacaala sidee loola dagaalamaa quluwiga asalka fikirka quluwiga ah waxaa loola dagaalamaa run ahaantii oo wax kastana isagay ka dhashaan isagay ka dhashaan yani wax kasta oo dhib ah waxaa loola dagaalamaa quluwiga in culummada ay dadka wax baraan oo wax u sheegaan dadka oo dadka lagu tarbiyayo diinta islaamka ee saxda manhajka saxda ah loo sheego waxa ay laga badbaadi karaa wax kasta oo qalooc ah ama dadka muslimiinta ah oo la lahayo ama dad aan waxgalabsan oo la dilo waxaasoo idil ayay markaa laga badbaadin karaa marka asalka waxay noqonaysaa in in fikirka asal ahaan loola dagaalamo oo si khatar kasta oo imaan karta sheyga islaamka jihaadka waa jideeyey wixii kugu soo xadgudbay in laiska dhiciyo ilaahay waa jideeyey subxaana watacaala wasiilo kasta in lagula dagaalamo laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa fikirka see loo cilaajiya see loo daaweeya fikirka markaa dadka ahlu cilmiga culummada daaweyn karta culummadana waa inay dadka diinta saxda a la baraa oo lagu tarbiyeeyaa wadada saxda ah iyo inay wax walba u caddahay waxa xalaasha waxa xaaraanta ah inay u caddahay ayaa maaragtay la doonaya insha allahu tacala wabilahi towfiiq aad baad u mahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan dhegeyste kale ayaan qadka soo gelinayaa oo qadka ku jira dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso warka war magacayga waxaa waaye cabdikariim cali cusmaan waxaan kasoo hadlayaa magaalada bristol ee dalka u k cabdikariin kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa mahadsantahay aadaan u dhowahay marka hore waxaan salaamayaa sheekh cabdiraxmaan iyo adigaba waa kaa qaadnay salaamullahi waxaan rabnaa bal waxaad fikirkaaga iyo marka hore dhiibo kadibna haddaad su-aal qabto sheikha aad weydiinayso fikirkeyga waxaa waaye wuxuu ku saabsan yaha marka ugu horeya aan ku hormarayaa dowladda ayaa waxaan siinayaa talo oo isleeyahay wax badan bay wax ka bedeli kartaa habka lagula dagaalamayo qolyahan argagixisada ah oo al-shabaabka ah fikirkeyga wuxuu yahay in meelaha hadda ay ay ka xoreeyeen al-shabaab in ay geeyaan culamo oo diinta islaamka si fiican u taqaana oo oo oo ileen haddii oo ciidamada la jebiyo waa waxay ka tegayaan ra'yigoodii ay ka tegayaan waxay ka tegayaan fikirkoodii ay ka tegayaan marka in fikirkoodii dadka ay uga tageen laga baabiyo oo culummada ay mataqaanaa ka wacyigeliso oo xaafadaha degmooyinka tuulooyinka meel kasta in dowladda taas ee dhaqaalo ku bixsan jeclaan lahaa in keliya aynan ku bixin ciidamada keliya aynan dhaqaalaha ku bixin inay ku bixiyaan wacyigelin guud oo dalka oo degmo kasta iyo gobol kasta ah inay wadaadada culummada oo diinta si fiican u taqaano oo diinta saxda ah oo mataqaanaa wanaagsan dadka u sheegta in ay mataqaanaa ay dhulalkaas geliyaan ayaan ka rajeynaya dowladda ayadana aad baad u mahadsan tahay haddaad su-aal qabto su-aasheeda waxay ku saabsan tahay sheekh cabdiraxmaan keliya ma ahan culummada dhan oo soomaalida ayay ku saabsan tahay sheekh cabdiraxmaan iyo culummada soomaaliyeed ee cilmiga diinta islaamka aada uga yaqaan u yaqaan inay inay mataqaana sheeg ummadda soomaaliyeed u caddeeyaan nimankan al-shabaaba waxa ay wadaan inay qaldan tahay ay meel uga soo jeestaan dadkan oo fikradda qaldan oo diinta islaamka magaceeda iyo sharafteeda ku cayaaray ee waxaan jirin ku tilmaamay diinta islaamka marka waxaan dhihi lahay culummada oo sheekh cabdiraxmaan ku jiro iyo culummada soomaliya meel kasta ay joogaan in ay ay kasoo saaraan mataqaana sheeg qodobo badan saasaan rajeynaya insha allah wa waa gartay aad baad u mahadsan tahay su-aashaada sheikhaan u gudbinaya horena barnaamijyo badan baan uga hadalnay culamo soomaaliyeed oo badanna way ka hadashay oo arrintaa way ka hadleen laakiin sheikhaan u daynaya bismillah alxamdulilah aad buu mahadsan yahay walaalka waxaan culummada runtii way wadeen tawciyada ama wacyigelinta waa wadeen weligood culummada dadkan dadka qaarkoodna runtii waaba ku dhinteenba waa lagu dilay sida culummo badan maxamed tahliil ah maxamed tahliil waa lagu dilay calashi biyaha lagu dilay lagu toogtay waana ka hadalka uu ka hadlayay arrinkan waxaa la dilay maaragtay sheekh cabdiqaadir nurfaarax oo masaajid casara soo ku tukana samaani jimcaha lagu toogtay dad culummo fara badana lagu laayay qaar badanna madaxa laidinka goynahaaba laleeyahay marka taasna waa cadaynta iyo ka celinta dadka ay ka celinayeen waxa kan culummo badanaan ku dhamaata oo ku tagtay manhajkan qalloocan oo shabaab ay ku socdaan Eh, waana manhaj qalloocan oo iyagana wuu halaagayaa dadkana wuu halaagayaa ummadoo dhanna wuu halaagaya marka waxaa loo baahan yahay in lala yani la- dadka loo sheego dhalinyarada fara badana ah, ayaa ku khaldan oo moodaa inay sax yihiin dadkan marka ummadda in eh, culummada ay aamusin oo ay hadlaan oo dadku ay diinta u sheegaan saxda ah waa laga maarmaan arrinkan manhajkan waa manhaj qalloocan Eh, wuxuuna tusinaa inuu manhaj qalloocan yahay de dadkii culummadii wahala ka bilaabay wixii la laayinayo yani culummada qaar khatar ku jira iyo qaar maaragtay iyo qaar la laayay intaba iyo ummadii soomaaliya oo dhan eh, a- ayaa ku dhammaatay oo iyo wadankii oo ay sabab u noqdeen xitaa in intaasoo ciidamo ajnabi ay kusoo qulqulayaan oo laleeyahay eh, shabaabaa lala dagaalamaya oo sabab ka dhigtay in maaragta lagu- lasoo galo wadankao dhan wuxuu u xayiran yahay ama wadanka degidiisii iyo ammaankiisii iyo ummaddii wuxuu u xayiran yahay iyagu u xayiran yahay marka eh, iyagana sabab u ah in intaasoo eh, ciidamaha maanta wadanka ay soo galaan ama maaragtay ay u yimaadaan iyaga dartood way xallin karaan waxay dhihi karaan war anagu umadeenii iyo walaalaheen dadkeenaan la heshiinayna oo waa dadkeenaan eh, culimmadeenaan u noqonaynaa Eh, marka oo arrintaba halkaasi ku dhammaan lahayd marka eh, waxaad eh, u baahan tahay arrinkan dadka culimmada inaysan aamusin aamuska faraha badana wuxuu keenaa dadki inay uhaystaan inuu yahay dadka inay sax yihiin marka eh, fikirka hala hala halaga hadlo inuusan diintii islaamka matalayn halaga hadlo inuu ummadii diinta islaamka eh, eh, ka fogeynayo halaga hadlo in khuduro badan wadankii uu halaagaya maaragtay halaga hadlo wax kastoo khatar ah ummadda ay soo ay ay maanta u ban u- u- khatar ugu tahay eh, inay iyaga sabab u yihiin halaga cadeeyo inayna guul keenaynin iyo hal hala sheego insha allahu tacaala saasaan eh, eh, ku- culimadana way u taagan yihiin ta- insha allahu tacala waxaan rajaynayaa hadalkaas inuu hadal fiican yahay dadka la wacyigeliyo dowladdan ay diinta dhaqan geliso iyadu oo ay shareecada islaamka ka dhabaysa inay ku xukunto oo dadkii diintoodii iyaga ay ay- ay u istaagto waa waa hagaag arrinta dowladdan eh, dabagelaynaa waxaa dhowaan eh, ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu la kulmay xubno ka mid a culummada soomaaliyeed oo uu kula kulmay magaalada muqdisho xafiiskiisa Eh, wuxuu u sheegay in xafiis eh, loogu talagalay xiriirinta eh, culummada soomaaliyeed iyo dowladda in la sameynayo oo arrinta eh, wacyigelinta bulshadana ay qayb ka qaadan doonaan culummada uu ka codsaday xafiiska abuuristiisa sidee u aragtaa Eh, xafiiska waa muhiim waa muhiim jiddan Eh, waxaan ujeedaa eh, waa runtii waa tallaabo fiican oo dowladda ay qaaday Eh, waana ku mahadsan yihiin laakiin tallaabadaa ka badana loo baahan yahay culummadu waa inay noqotaa waxa yani tawjiihinaya oo hagaya dowladda iyo barlamaanka iyo waxoo dhan hagaya oo ay noqdaan yani dadkii marjaca ummadda u ahaa inay noqdaan oo iyagu maaragtay aysan noqon wadaado un loo wato maaragtay eh, ka magac ahaan loo watay ay noqdaan yani wadaado ku- wax ku leh do- go-aanka iyo wadanka masiirkiisa kule waa inay noqdaan oo culummada la dhiga booska ay leeyihiin taasay keeni kartaa marka wax kasta oo lagu soo gabanaya in marka tallaabada tallaabo fiican waayo aad laakiin hore in loo sii wadaa loo baahan yahay waa waa gartay aad baad u mahadsan tahay dhegeyste kalean qadka soo gelinayaa ku jira qadka dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso magacaygu waa shaadiye ibraahim shaadi waxaanan joogaa magaalada hargeysa shaadiya kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o e laanta afka soomaaliga waa ku dhowahay walaal Een, hadde- adiga iyo idaacadda waa salaamayaa maxamed xasan colaad iyo idaacaddiisa fiowada waa salaamayaa sheekhana waan salaamayaa salaanta mid la mid ayaan hawada kuu soo marinaynaa Een, bal een, fikirkaaga marka ugu horreeya ku hormar shaadiya horta waxaad moodaa culimmada soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba inay ka gaabisay waxa ka dhacaya koonfurta soomaaliya iyaga laftooda in la ugaadhsanayo oo maalinta iyaga mid lagala dhex baxana ay hadlaan maalinta ummadda kala rogmanaysa inayna ka aamusan yihiin baad moodaa mideeda kale shabaab horta fikir baa dhisay in la sasa maaha marka shabaab la maqlo shabaab fikir baa dhisay fikirna wuu dumin karaa waa sidan anigu qabo waxaa la horta wanaagsanaan lahayd in dadka shabaab haysta waxaan wax u bedela horta in la tuso shabaabna waxa wanaagsanaan lahayd in laga soo hooyo dadkan ay gacanta birtaa ku haysato inkastoonay sidii waagii hore u xooga badnayd aanay u xooga badnayn oona mar waxay jirta calanka haddee kor u taagsan la daba jabayay in markasta waxaad moodaa dadkii inuu ka soo noqday marka horta ummadii dadkii ha la tuso shabaab waxay kaga soo noqdaan mideeda kale shabaab inay dalkii ku soo noqoto oo ay gacantii ku jirtay ay ka soo noqoto waxaa hirgelin kara markaas kii ka yimaada lasoo dhaweeyo dee xasan daahir awas way noogeyna macabsi ha soo erido ama isaguba hayse soo dhiibo adihiisuu ku yimid waxaa loogu abaalguday in xabsi lagu daboolo boqol iyo toban silsiladood baa ka dambeeyey wuu soo hoyn lahaa tiina may dhicina isagiibaa meel lagu daboolo haddaba xeelad inay adeegsataa wanaagsan horta dawladdu marka haddaad fikir qabto ood shiiqa weydiinaysa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq magaalada minneabolis gobolka minnesota dalkan maraykanka ayaa barnaamijka marti kuwa haddaad wax fikir ood isleedahay shaadiye ahaan waad weydiin lahayd horta sheekh cabdiraxmaan aad baan u salaamayaa waxyaabo fara badan oo uu ka hadlayo geestiisa diyaasfarahana aad iyo aad baan u dhegaysta boqol goor waxaan sheekha weydiin lahaa ragga shabaab marka lagu leeyahay dumar fara badan oo ay qabaan baa waxaa jira hadlo yaryar oo iyagoo gashaantima ah ka soo baxsada dibadaha ama meel walba ka taga oo u taga ayaa jira ama ha guursadaan ama ciidankaba ha ku darsanaan diintu maxay ka qabtaa horta hablaha iyo dumarkaa dee ciidanka gelaya ilaan beri dhaweedo xitaa norway waxaan maqlaya nin labadiisii hablaad u baxsadeen dhinaca suuriya qolada xagtiriinta kaasaan horta sheekha weydiin lahaa aad baad u mahadsan tahay sheekh cabdiraxmaanna wuu ku maqlayaa
waa mahadsan tahay maasha allah jazaak allah khayr aad iyo aad aad u mahadsan tahay hadalkaada aadka u qiimaha badan runtii waana kugu raacsanahay waxyaalo badan oo aad farta ku fiiqda sheegtay oo fikirkan shabaab la xiriira gabdhaha shareecada islaamka de gabadhu reerkeedii la joogta aabaheed iyo ehelkeedii la joogta mana safri karta maxram la-aan iyadoo maxram aan la socon shareecadu ma ogola inay safarto marka de inay iska safarto iska baxdo oo ciidamo ka qayb gasho oo ama ay gasho adventure gasho muqaamara ay gasho oy dhul iska aado arrinkaa shareecada islaamka ma banaana in la iska guursado oo gabdhihii inta maaragtay meel la geysto taawiil loo samaysto oo ay ku biiraan oo halkaa gabdho badan iskaga safraan dee waa iska caddahay qof walba waa fahma shareecada islaamka inaysan ku banaanayn marka gabdhuhu waxaan leeyahay haddii ay diin idinku jirto ilaahay ka cabsada subxaana watacaala oo ha ka tegina waalidkiin iyo oon ogeyn oo iyo weligiini iyo gurigiini iyo asturkiini ha ka tegin arrinka marka waa arrin aada khatar u ah sidaad maqlayseen inay qaar u suuriya aadaan ama qaar meelo kale aadaan dowladda qof walba nabiga alay isalatu salaam wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati kulligii waxaad tihiin dad wax la raaciyey waxaana mas-uul ka tihiin wixii laidin raaciyey dowladda meesha ay ka taliso wax kasta oo ka dhaco haddii ilaahay lagu caasiyo haddii qof lagu dilo haddii qof lagu biliqaysto ayadaa mas-uulka ah mudane xasan sheekh maxamuud oo mas-uulka nationka isagaa la weydiinayaa ilaahay hortiisa subxaana watacaala marka waa in ma dhihi karo anigu ma aha tuutahaygi maaha adaa mas-uulka ah meesha wax alaala wixii ka dhaca adigaa lagaa rabaa ammaankii inaad u adkayso adigaa lagaa rabaa inaad cadaalad siiso adigaa lagaa rabaa diintoodii inaad ilaaliso kii salaad ka taga xitaa iyadaa lagu weydiinayaa dowladda iyadaa mas-uuliyadda iskale iyadaa mas-uuliyadda iskale dadweynaha waxaa looga baahan yahay iyagana dowlad keligeed wax ma qaban karto dadka mas-uuliyadda saaran waa inay ka soo baxaan oo ay dadku aysan qarsan shabaab hadday ku hoos jiraan ama maaragtay ay dowladda ku caawinaan ilaa dowladda waxay ku noqon kartaa dowlad in la adeeco dadkao dhan siiyaan adeecidoodii oo ay siiyaan maalkoodii oo ay siiyaan dadaalkoodii oo ay siiyaan xoogoodii saasay dowlad ku noqon kartaa xoog leh aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan su-aasha ugu dambeysaan rabaa inaan ku weydiiyo markaad fiiriso culammada soomaaliyeed doorkan uga bannaan ee aada sharaxaysay in fikirkan xagjirnimada la baabi'iyo dad kalaa qaba oo culummada dhaliilow qaba in culummada laftirkooda aanay isku meel ama isku dhinac waxu arkin oo fikrad ahaan iyo fikrado kala duwan oo dhinaca diinta ay qabaan oo qaar suufiya ah qaar salafa qaar ikhwaana marka waxyaabaha waxay leeyihiin marka ugu horeysa sooma habboona in culammada la mideeyo afkaartooda waxyaabaha ay isku diidan yihiin iyo waxyaabaha ay isan isku diidanayn iyo waxyaabaha diinta ku salaysan ay isku diidi karaan iyo waxyaabaha aan diinta ku salaysnayn ay isku diidi karaan marka hore in ayagu culummada muwaafaqo la dhex dhigo kadibna ay fikradaha qaldan wajahaan sidaaba habboon bay leeyihiin aragtidaada bismillaah horta waa su-aal fiican run ahaantii fikirkan shabaab waa fikir ku dhisan waa fikir khaariji ah oo khawaarijtii dadka in la laayo ah qofkii kasoo horjeeda in la dilo ah taas waa fikirka khaarijiga ah qadiiman wa xadiisan marka waa fikir ka wada duman waxoo dhan ba oo ka yani culummada markaa masaa'il badan way isku khilaafsan yihiin haddana saasay tahay isma laayaan isma dilaan way ka wada doodaan qaar badana ka tanaasulo fikirka hadduu khalad yahay asalkana waa kitaabka iyo sunnaha siday salafka u fahmeen marka kitaabka iyo sunnaha wuxuu yahay standardkii ummadda dhan kale xukumaya fain tanaasactum fi shayin farudulilahi warasuul weligeedna culummada iyagoo kala gedisan haddana waa doodi jireen oo way ka doodi jireen waxay isku khilaafsan yihiin laakiin haddana saasay tahay iyadoo wada jiray wada shaqaynayeen hadda aniga xamaraan tegay yani hay-adda culummada oo sheekh bashiir axmed saraar madaxda uu yahay waa wada shaqaynayaan iyagoo kala kala gedisan oo laga yaabo waxyaalo badan inay ku isku khilaafsan yihiin dana way shaqaynayaan oo waa hay-ad dhan oo shaqaynayso marka taa yacni ilaa la iswada waafaqo dadko dhan hal meel isku noqdaan waxyaan la qabanin lama dhihi karo waa inay wada shaqeeyaan oo waxa wanaagga laga wada shaqeeya ummadda maslaxada u ah dadka yacni ammaankoodii iyo noloshoodii iyo daruuriyaadkoodii shanta ahaa yacni cirdigoodii iyo maalkoodii nafsadoodii dhiiggoodii in la badbaadiyo waa wax qof walba u baahan yahay marka taa way ka wada shaqeeyaan hadda waana ku midaysan yihiin ba culammada waana taana waa ku ammaanan yihin runtii shardi ma aha marka in la sugo ilaa ay isku hal fikir noqdaan ama isku boqol kiiba boqol shay ay ka wada mid noqdaan umana la helayo wax horey loo soo arkayna ma aha marka waxaa loo baahan yahay dowladda inay culummada empower garayso sheekh bashiir axmed salaadon arkay oo hay-adana culummada madaxu ah waa iska lugaya meelihiisaasuu lugeynaya wax dowladda hadda ay maanta gaar ahoysiisay maaragtay ama wax ma jiro marka waxaa la rabaa in culummada la tayeeyo oo la qalabeeyo oo laisku xiro oo laga shaqaysiiyo si dadka ay ay ay u gutaan dacwadooda oo ammaankoodii la suga iyaga laftooda aad baad u mahadsantahay sheekh cabdiraxmaan ka qaybgalkaaga barnaamijka wicitaanka dhegaystahana waa kaaga mahad celinaynaa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa mahadsantihiin asalaamu calaykum intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo uu marti ku ahaa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka barnaamijkana waxaan uga hadlaynay xagjirnimada iyo diinta intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystahana isaga ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatana dhegaystayaal waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa noo soo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal waxaa jira eray ama oraah iyaga oo aan hagaagsanayn oo qalad ah si sibiq ah afka ku gala dabadeed markii lagu celceliyo ayuu dadweynuhu sidoodaas u bartaa sannado kadibna waxaa lala yaabaa qofkii inta farta ku fiiqa sheega inkastoo bulshada inteeda badani ay caynkaa u taqaan haddana erey hebel sida loo adeegsadaa inay qalad tahay waa ay fafaaraha afyaqaanadu ay qalad hirgalay ku tilmaamaan soomaalida iyo waayadan aynu joogno markaynu si gaara ugu fiirsannana badanaa qaladka hirgala waxaa wax laga saari karaa qaybaha kala duwan ee qalabka warbaahinta casriga ah tusaale ahaan soo qaado oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday marar badan waxaynu maqalaa wartabiyo odhanaya wasiir hebel wuxuu shaaca ka qaaday qorshe ammaanka magaalada lagu adkaynayo ama hay-ad heblaayo waxay shaaca ka qaadday dal hebel in si baahsan loogaga xadgudbo xuquuqda aadanaha ama midowda yurub wuxuu shaaca ka qaaday inay ruushanka cunaqabatayn ku soo rogi doonaan haddii aanu joojin xasilooni darrada uu ka wado koonfurta dalka yukrein weerahaas iyo kuwo lamid ah ayaynu maalin walba warbaahinta soomaalida ka dhagaysanaa ama ka akhrinaa meesha wax ka jiraana waa oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday oo qalad ah waase qalad hirgalay oo hadda si dadka looga saxaa ay adag tahay yeelkeeda aan isku dayo inaan iftiimiyo halka uu qaladkaasi ku jiro marka hore asal ahaan shaac waa erey af soomaaliga ka soo galay xagga afka carabta dabadeedna ku milmay qaar kale oo ay isku istir yihiin ayuu la mid yahay xeebaha waqooyi iyo kuwa waqooyi barina goor hore dhulkeenna uga soo tallaabay wuxuu ka soo jeedaa ereyga mushaac ama shaaca oo laga wado wax faafay oo inta qarsoonaantii ka baxay ay cid waliba aan sii caddeeyo aan tusaale ku sii muujiye laba qof oo waday ah ama qaraabo ah ayaa midkood wuxuu ku kacaa fal aan wanaagsanayn oo ceeb ah ama si kalaba u sirgaxan markaas bay ku heshiiyaan in aan warkaa la sheegin labadooda oo keliyana uu ku ekaado hase ahaatee kol dambe ayuu baxaa dabadeedna waa la is-eedaystaa kii isagu falka xil kale ku kici jiray ayaa kolkaa midkii kale ku yidhaahda hebelow aniga iyo adiga oo keliyihii wixii aannu ogayn la wada maqaliyo meel kasta waa ku shaac adiga uun baana shaaciyey warbaahinta af soomaaliga ku hadasha dhallinyarada ka howlgashaa marka ay leeyihiin hebel wuxuu shaaca ka qaaday waxay u jeedaan hebel wuxuu faafiyey ama baahiyey ama meel fagaara ah ka sheeg ha yeeshee af ahaan waxaa hagaagsan mararkaas oo kale wartabiyihii hore siduu weedhaa u odhan jiray oo ahayd wasiir hebel wuxuu shaaca ka dhigay ama madaxweynuhu wuxuu daboolka ka qaaday macnaheedu wuxuu yahay shaac wax lagama qaadee waxbaa laga dhigaa qaladka hirgalay ama indhaheenna oo shan ah baryahan hirgalayaa af soomaaliga kuma yara maalin aan fogeyn ayaan dhegaystay ii dheh lagu ammaanayo howlqabadka shirkad ka mida kuwa dayuuradaha ee soomaaliya iyo kenya ka dhex shaqaysta qofkii ii dhehda sheegayay ayaa hadalkiisii wuxuu ku soo gebagabeeyey halku dhigayagu waa shaqo wacan iyo raalligelinta macmiishayada ereyga aan u dan leeyahay ee qaladku ku jiraa waa kan ii dhehda ugu horreeya kaasoo aan halkudhig ahayne halkudheg ah oo halkudhegow maxaa tahay waa hadal badan qaybtiisa ay murtidii ku jirto ee qofka dhegaysanaya ama akhrinaya maankiisa ku harta waa hal lagu dhegay oo dhumucda uu leeyahay darteed loo iloobi waaye sidoo kale maansada ayaa halkudheg yeelata umase wada sinnee gabaygii ama geeraarkii qira iyo quruud leh ayaa waxaa ka hara halkudheg isaga iyo qofkii tiriyeyba muddo dheer lagu xasuusto waa hal meedis amaba dhowr meedis oo gabay hebel ka mid ah kuwaasoo inta si baahsan kor looga barto inta kale lagu baadigoobo halkudhegga sida gabayga weyn loogu raadsho aan tusaaleeyo nin gabay xambaara ayaa lagu yidhaahdaa hebelow wax ma ka haysaa gabaygii diradiraha ahaa ee salaan carabay tirin jiray markaas buu ku jawaabaa haddee saraangabayo badan oo diradira ah ayuu tiriyey kanaad iga doonaysaa waa kee wax ma ka garanaysaa halkudheg ah kii rabay gabayga oo dhan in loo mariyo ayaa markaa intuu madaxa xoqxoqo wuxuu yidhaahdaa haahoo waa gabaygii ay ku jirtay haddaad dhimato geedudu mar bay nolosha dhaantaaye dhaqashiya mar bay kaa yihiin dheraggu xaaraare dhadigaansha waa ceeb inaad dhammagsataa meele dhadhan ma laha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaaye nin dharbaaxa quuree dugsaday dhaqayadeed maaliya dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrata amide halkudheggaas ayaa gabay xambaarka wuxuu xusuusiyaa gabayga la doonayaa inuu yahay mayn kii ku magacownaa salaanna uu tiriyey jeed qoladii uu ka dhashay uu ku gubaabinayay qolo kale oo xaajo dumar ay isku qoonsadeen gabayga oo idil ayuu gabay xambaarkii kolkaa dabada u qabtaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdii ama toddobadii daraawiish oo dad iyo xoolaba hodan ka noqotay gelingaale iyo xeebta iligeedna isku ballaarisay ayaa rag dhowr boqol ahi waxay ku tashadeen inay sayid maxamed iyo taliskiisaba afgembiyaan waxay ahaayeen hebel miiran muddo dheer rag ay waday ahaayeenoo marnaba aanu xumaan ka malaysanayn tashigoodiisa kuma ay guulaysanne inta laga war helay baa laga hor joogsaday siduu allaha u naxariistee sheekh jaamac cumar ciise qoreyna waxaa laga dhigay wax la dilay wax la dayriyey iyo wax duubkii darwiishnimo laga xayuubiyey markaas kadib ayuu wadaadkii arrintaa ka mariyey dhowr gabay oo tiiraanyo iyo filawaa miiran ah halkudhegyadii haddaba ay soomaalidu ka qabsatay waa badan yihiin waxaase iila cuddoon saddexdii meeris ee ku saabsanaa raggii uu isku halaynayey ee si walbana uu u dhaqaalayn jiray iyaguse shirqoolka ba'an wax uga maleegay waa saddexdii meeris ee ahaa markaan sabi ahaa iyo haddoon suuro oday yeeshay saamaa ilaah iiga dhigay saaxirii colehe saaxiibkii aan yeeshaaba waa sayma lagu reebi dugsi mare qabyaaladii waxay dumisa mooyaane isaguna waa meelis halkudheg noqday lagana qabsaday gabay dheer oo xarafka deelka ah ku socda waxaa tiriyey gabyaagii soomaaliyeed ee nacaybkii qabyaaladda la godgalay gabyaagii siday maanta ku sugan tahay in badan uga digay allaha u naxariistee gabyaagii la ohan jiray cabdilaahi suldaan tima caddana ku magac dheeraa haddaan soo koobo wuxuu shaaca ka qaaday waa oraah qalad ah oo indhawaaraba ay warbaahinta soomaalidu sidaas ay tahay u adeegsanaysay waa qalad hirgalayoo waan ogahay sawsamo wanaagsana in aynu ku beddelanno tu kale oo ka hagaagsan macnihii la rabayna loo xambaarin karo waxaan u jeedaa oraahda ah wuxuu shaaca ka dhigay ama wuxuu daboolka ka qaaday sidoo kalena halkudhig erey jira ma ahee waxaa jira uun halkudheg dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waa ino toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
waa tahay axmed faarax cali idaaja aad iyo aad buu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya barnaamijkaasi oo kalena waxaad dhegaysan doontaan haddii eebba idmo toddobaadka soo socda weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee voice of america washington
waa hagaag haaruunow weli waxaynu bartanka uga jirnaa ama xili gabagaba ah kuba sii dhow idaacaddayadii habeennimo akhyaarta hawada naga dhagaysanaysaan v o a washington ayaad la socotaan haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ganacsiga
kumanaan arday ayaa sanad walba ka qalin jebiya jaamacadaha kala duwan ee somalilan ku yaala in badan oo ka midii waxay bartaan maamulka iyo maaraynta dhaqaalaha ganacsiga iyo weliba farsamada casriga ah hase ahaatee waxaa wakhti badan ka qaadataa in ay shaqo helaan halka intooda niyad jabtaana ayba door bidaan dhinaca tahriibka waxaase meesha ka maqan ama ku yar dhallinyarada hal abuurka ama hindisaha fikrado ganacsi oo cusub haddaba barnaamijkeenna ganacsiga ee toddobaadkan waxaynu ku eegi doonnaa wiil dhallinyaro ah oo shaqaale ahaa sida uu ugu guulaystay inuu abuuro meherad ganacsi oo ay xilligan ka shaqeeyaan in ka badan afartan qof dabcan wakhti ayay ku qaadatay inuu halkan soo gaadho axmed cumar cali oo ku magac dheer shiine wuxuu ku nool yahay magaalada hargeysa wuxuuna aad u jeclaa markii uu yaraa inuu baayac mushtar ama ganacsade la ixtiraamo noqdo ilaa intaan yaraan iskuulka dhiganaya waxaan aad u jeclaan jiray inaan baayac mushtar ah baayac mushtar aan noqdo wakhtigii aan ganacsigani marka aynu joogno amaad ka sheekeynaysa aan bilaabay waxaan odhan karaa de anu waxaan ka dhegeystayaal naga raalli ahaada barnaamijkaasi ma sii wadi karno war deg degoo haatana soo gaaray darteed warar ka imanaya deegaanka buurxa kaba ee gobolka baay ayaa waxay sheegayaan in ilaa toddoba qof lagu dilay deegaankaasi kadib markii lagala degay baabuur khadka telefoonka buurxa kaba waxaa si toosa ugu jira gudoomiye ku-xigeenka degmada buurxa kaba ee dhinaca amniga cabdi xasan cabdi haddii aad maqlayso see wax u dhaceen
cali xasan cabdi cali xasan cabdi raallihow see wax u dhaceen gudoomiye ku-xigeen
walaalow wayba waan wayba walan dhihena markii hayti sacde tumun saac galamama yadda safar oo dhinaca oo doolow iyo luuqadka kooyan jimcalaha qobdi raabti jimcalaha qobdiya tumun saac mayliseenay buundada degmada buuraka oo todoba kilometer jirta marka sideed qof ahaayan dadka sideedkii qof meelaa laquwada toogdii lan ilaahay geliya dhamada kolba lankuwa dhaala oo karaar e todoba qof miid e iyo waybankasaayitimikowsa anagoo booliiskii iyo militarigii ay lisoobaan iyo marka timikowsa hayti walaa insaagi meela saadid todoba qof oo miid e iyo hal qof oo dhaalaayan kasaadi waa gartay marka sidaan u gartay galabta baabuur bay la socdeen dadkaasi dhexdaa loo istaagay xabad baa lagu dhuftay toddoba qofa ayaa meyd ah midna waa dhaawac sidaasaan u gartay sax miya
maya nimanka jimcada jimco ayaa isbaaro u taalla qolada shabaabka marka jimcyaha kanadan buundada sheeneen markii baabuurka kuwada dejiyeena wejiyada wejiyada kuwada yireen ya sitoos aan toogiden marka lama dhaawaa nagbi todoba qofna miid wa waa gartay sidee lagu xaqiijiyey dadka dilay dadkan inay shabaab yihiin
walba lakaxajiijay deegaanka dadka oo deegaanka meelo jooga iyo taleefanaha in wada diran iyo waxa badda dhiyaas oo shabaabkii nimankii toogidayaan baawur oo dadki safarka wadadi nuuhaha iyo baawur markeed oo shabaabka wadadi iyo meelo islaqooyan dadkee lakuwada deji iyo oo wejiya lakii xiray oo la toogido la hinshaagi markii oo durmud ana suubi ina dadki deegaankii ay ereen waddo oo ardeeda laamudka degaaso duurka galaasa wadadaana ka dhaceen waqtigii insama waay marka nianka dabagala miidkii haqaadi hadii degada buura kabi kusugany haddii alla aroon ka dabagala doona ber haddii alla aro waa gartay waxaad ii sheegtaa dadkan la laayay ma dad safrayay ayay ahaan sidaad sheegto doolow ka yimid mise waxay ahaayeen odayaal ka qayb galay shirarkii baydhabo oo baydhabo ka yimid bal ii kala caddee
maya dadka hadda waxaan su-aalay ninka oo dhaawaaga ah usoo oo dhiig baxay oo oo miirdool ah etoobiya ka dhashay waxaana deganahay muqdisho xaafid madiin way dheh
waa gartay marka dhammaan intay ka imaadeen markaan dhahayna doolow i dhinacaana ka imaanay ay dhaheen waa gartay dhammaan dadka dad kalena miid waaya cid waxaan weydii kara maaha waa gartay waxaad ii sheegtay toddoba inay may tahay labana dhaawac dhammaantood rag miya hal hal todoba miid waay halna dhaawac waa
dhammaantood sideed qofaa kuu sheegay dhammaantood rag miya
dhammaantood odayaal waay weli
waa gartay dad oo oo oo labaatan jir hata ma ku jiro odayaal lixdan jir konton jir waay
waa gartay marka odayaashan een, dadkan dhaawaca markaad wareysteen ma weydiiseen eh, xaggay u socdeen meeshay ka yimaadeen
xamara inuu u socdayaa noo sheegay ninka nin oo garaab ah waay nin oo hadli karaba ma aha waxa yar hadalkiis daciifu ahaa hamaraan u socnay dhinacan doolowa ka imaadiyay dheh
waa gartay een, maxaan ku idhaahdaa saacaddu goormay ahayd meeshuu shilku ka dhacay bal si fiican iigu tilmaan
saacadda waxay ahayd toban saac galabnimo shirka waxaan ku dhacay buundada degmada buuraqaba oo todoba kilomitir u jirto
waa gartay een, waxaad ii sheegtaa marka is- een, sideed ku tegteen meeshii ood ugu gurmateen dadka
ha meesha xaruntooda ma aha meesha meel oo degmada u dhow laakiin ciidan ma joogin saasaa ka imaadaan markay ku warhalnayna gurmuda u sameeyey dadkiina hortaya dileen waana ka dhaqaaqsadeen kudhufo ka dhaqaaq way nimankan goladan oo oo duurka ka jirta oo dadka bileesh leynaysa waa ogtihiin idinkaba si ku shaqaysanaysa waa gartay marka caadiyan al-shabaab meeshaas ma isbaaraa u taalla mise waxay ahayd un isbaaro kadisa oo ay ku sugayeen dad ay weerar ku qaadaan
al-shabaab waxay isbaaro u taalo jimcaha oo dhuumasho ka qaataan gawaarida markii oo baawurto oo dawladda socotana ka baramaayaan wadada oo marmar ada dhuumasho ka- ka galaayaan oo wadada jimcaha
waa gartay jimcada dheen waa gartay marka hadda laba eh, dadkii dhaaw qofkii dhaawac ahaa hadda eh, xaaladiisu waa sidee
xaaladiis wallahi aada u xun tahay hadda gurmuda u sameynay waa la daaweynaya laakiin haddii alle ilmo beri subaxdiyaa war ka soo baxaya haddii oo si malagiis imaalin waa fakana haddii malagiis imaalin allah u naariso waaga hadda buurxa kaba miyuu yaallaa
buur hakaba u yaala ha hadda buur hakaba falmisi isbitaalka kusugan yahay hadda waaye aad baad u mahadsantahay kaasi waa guddoomiye ku-xigeenka degmada buurxakaba cali xasan cabdi oo si toosa ugu jira khadka telefoonka wuxuuna noo sheegayey weerarkadiisa oo lagu qaaday dad saarnaa baabuur ka imanaysay dhinaca doolow sida uu sheegay u socotay magaalada muqdisho toddoba qof ayaa lagu dilay oo dhammaantood rag ah mid kalena waa lagu dhaawacay sidoo isagu sheegay wuxuu ku eedeeyay dilkan inay geysteen ururka al-shabaab waxaad nagala socotaan voice of america idaacaddii fiidnimana waa naga intaas waa anigoo haaruun maxruufe iyo sahre cabdi axmed oo idin leh nabadgeliya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.